silan badbaadii bey-ada waana horseeda halafayoka deegaanka in iskuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee gobolka daadmadheer kormeerka seedi banaanka weyn ee dulcad oo ay gooblan xiri hoolaha iskuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee gobolka dhaadmadheed cabdiqadar yana kormeershay kuuriyada warbaahinta la hadalay ku guda jirnaa kormeerka iyagii ahaa dulcad banka dulcad ee ahaa goraya ood boodley iyo ceeg maanta iminka waxaanu joognaa qaybtii ceeg oo seeruhu qaybtii seeraha xeeg xigtay ayaanu joognaa walow raxmadu yarayd oo roob yaraani ay jirtay oo wax rooba roob wanaagsan meesha aanu helin runtii waxa weeye meeshu waxa weyan waa arkaysaan mar iyo laba iyo laba jeer ayuu saddex iyo roobku helay ilahay waa kaa intaa ka saaray raxmadda aad ugu yarayd laakiin kolley meeshu dhowrkii sannadood dambeeyey laba saddex sannadood ayay meeshu xidhnadu wasaaraddu xidhaysay dhulku si wanaagsan buu usoo kabtay oo runtiina xooluhu ay ku baxsadeen waqtiyada jiilaalka hawshaas oo ay fulinaysay wasaaradda deegaanku markay aragtay in dhulku u baahan yahay in la nasiiyo nasiimo banka dulcad insha allah waanay soo wadi doontaa hawshii bay ku guda jirtaa daagag hore aanu ka xidhnayna way jireen iminkana waxaanu ku rajawaynahay oo aanu wadnaaba gacanta ku haynaa inaannu ka xidhno saddexda qayboodba daagag si ay biyaha ay u qabtaan si deegaanku u soo noolaado marka waxa weeye meeshan waxaa ka shaqeeya shaqaale tuulo walba toban xubnood baa ka shaqeeya oo shaqaalaha oo deegaanka ilaaliya laakiinse marka saddexda waxa weyan waa seer xiliyeed sanadkii waxaanu xidhnaa laba jeer baanu sanadkii xidhnaa laba jeer bay wasaaradda deegaanku wax ka qabataa marka fayskana waa kii hore waxaanu kolle kusoo gabagaboobay haddii ilahay ka dhigo bishan lixaad dhammaadkeeda aad iyo aad waa goob aad ugu baahnayd banka dulcad in macnaha xoolaha loo xidho wasaaradduna ay xilliya xil aad iyo aad isaga saartay waxaa jiray daagag aanu ku samaynay oo iyagoo laftoodu biyaha u qabtay taasina ay sababtay iminkana waxaanu u haynaa siidhkii aanu ku daadin doonno hadduu yahay guddoomaadkii doomaartii iyo siidhkii kale kala duwanaa ee geedaha kolley daagagni dambe inaanu ka samaynana imika diyaar baanu nahay oo waanu wadnaa runtii waxaan leeyahay shaqaalaha shaqada bartiina ka wada annaguna haddii ilahay ka dhigo waynu soo dadaalna wasaarad ahaan hawshana waa hawl deegaankeenna iyo magaranaysa di dhulkeenanu qabanayno xoolaheenna ku badbaadaya sidoo kale hana kumadee dadka degan deegaanadan dhow ah bannaanka weyn ee dulcad yaan idhinshow ku hadali iyoona hadhow ay goobtalin xiri hoolaha si markaasi hoolosha nagadan hana badbaadsan intii aanu ilaalinayna ubaa cawsaas ku yaalla inta kale waxaad moodaa inay saxaraba tahay aan waxba ku holayn sidaa darteed waanu leenahay in dee shaqadaa ha la sii kordhiyo oo wasaaraddu bal ha sii kordhiso annaguna waa la shaqaynaynaa toban xubnood baa meesha u qoran oo ilaaliya sidaa darteed dee waanu ilaalinaynaa xooluna way ku baxsanayaan imanka intaa waxaa laga yaabaa saddex bilood bay imanka intaasi ku filantay aanay aanay xoolahaasi ka dhigayaan waxaanu nahay shaqaalihii seeraha waxaanu uga mahad celinaynaa cabdiqadar iyo wasaaradda dhammaan deegaanka waxaanu uga mahad celinaynaa seere celintaa ay noo sameeyeen lixdii biloodba mar oo ay xoolihiina ku baxsadeen annaga qudhayaduna aanu kollay shaqo iyo dee bisnes naga soo galo waa uga mahad celinaynaa madaxi laamijo waxaa kaloo sheegayaa inay waxtar weyn ka dareemeen dadkii deegaanka amase bahaayinkii manaafacaadsanayay aad iyo aad magaranaysa taasoo ay haddii lagu sii kordhiyana ay waxtarkeedu ka sii badanayo